Harqaanku waa mid ka mid ah xirfadaha farsamada gacanta isla markaana si weyn looga shaqeysto gudaha Soomaaliya wuxuuna hadda shaqo abuur u noqday dad isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo ka maareeya noloshooda iyo midda qoysaskooda. Qaar ka mid ah dadka ku shaqeysta xirfada dhar tulista ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa ka warbixiyay qaabka ay u shaqeystaan iyo sida ay noloshooda uga maareeyaan.
Nuur Cali Xasan dharka ayaa tulaa qaybta ragga ayaa qaabilsana alxamdulilah hadda waa fiican aad baa u fiicannahay walaa alxamdulilah dharka qaar waxay keensaan ayagoo originaal ah waan u yaryareynaa qaar qamiisay keensaan ku anagoo naga tushaa dharkana arkaysa oo saraawiil iyo shaarar yaan totalnaa alxamdulilah maasha allah aad baa u fiicannahay aniga dharka biilkaygii baa saaran shaqadeydii waa camalkayga dhanba way sooma waaba ku ilmo korsadaaba camal kalaba ma garanayo adiga waxaan bilaabay inuu badnaan ku dhex jiraa ilaa iyo two thousand twogi meelahaas labada kun iyo labadii aan bilaabayba muddo kow iyo labaatan sano waa ku dhex jiraa insha allah hadduu ilaah idmo in wax sii bedelin oo sii kordhino oon ganacsiyo kale aan sameyno dhar originaal ayagoo diyaarsan aan keenno yarkan saaxiibkii hadda oo meherad iskale aan ku ballansannahay qayb originaal ah inuu keeno qayb toliin ah meesha aan ballaarino si qofkii uu soo galaba wax u qaato micni sida garamadii iyo jinisyadii iyo suduudka iyo inuu keenayo asagaa ballanqaaday meheradana asagaa iskale yarka saaxiibkii ahaa alxamdulilah ilaahay nabad haynoo ballaariyo magacayga hanad axmed ashkir waxaan ka shaqeeyaa harqaanka jaamac qaybta dhartulista dumarka fashon sida xijaabada xijaabada bakistaanka saakooyinka xijaabada indhashareerka leh wallaahi iyo waxyaalo badan oo magaranaysahay dumarka qaybahooda kala duwana oo markaas dhisanka ugu dambeeyey yaa lagu talaa oo diyaarsan wallaahi horta mara dhiseen walbo siduu yahay loo talaa si fiicanna magaranaysahay da waa ugu talnaa dadka kastamka wallaahi aniga hobbigeyga waa inaan ka shaqeeyo weliba sii wado waxyaalo badanna aan talo hadda dunida ku cusub qaybna waan talo qaybna way dambeeyaan waa iska jeclaysta aniga shaqadeeda waay marka inaan dhammayno dhiseenno qurux badan fashion nooc walbaba harqaanka jaamac ma garanaysaa dee diyaar ku yihiin